se waaye waa cali waan soo dhaweynaynaa saacad kadib waan soo dhaweynaynaa marka su-aashaydu waxa weeye waxaa jiray go-aan lagu gaadhay uganda oo lagu riday muxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore marka wuxuu leeyahay saddexda nin oo meesha u sarraysa lagama hadli karo idono anigu ma hubo in saa yidhi habeen dhaweed muxua guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ka hadlay muxuu ahaa garow ou leeyahay muxuu ahaa ama websitekaan ku arkay ou leeyahay muxuu ahaa war waagii ugaandha fadhiga lagu dhigay baad dhacdeen oo cidhihiina aada oo soo qalisoodo marka go-aankaas uganda acor wuxuu caddaynayaa inaan lala hadli karin guddoomiyaha baarlamaanka oo aan mooshin laga keeni karin saajirtaas asalaamu calaykum cali waa ku salaamay waan soo dhaweyneynaa waxay la su-aalaan waxaa maqlay wasaaraddaada maamulka wasaaradaha lacagta lacagta soomaaliya ayay samaynaysa bandhug lacagtaas sida ay u shaqaynayso sida gobolada u gaarayso ayaad rabnaa inaad la taqanaanaasyso bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku salaamayaa ninkii kambada akoor kambada akoor horta hore waxay qoraysa waxay ahayd dhaqan waxaa jiray dowladda waxaa jiray baarlamaanku ay markay dhowr saddex afar bilo joogaan ba mooshin ama dowladda xukuumadda ka keenaan ama madaxdaha ka keenaan ama ay wax ku bilaaf ku abaabudaan oo wuxuu ku salaysan yahay iyo dhulkii xisaabtan iyo nidaam aan loo marin marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in uusan ka jeedin mooshin ah waa ku nacay individ qof ahaan baan ku nacay waa ku eraya tahay qof maxaa ku weriyay tahay nidaamku ah waktiga dhiman oo waktiga ahaa dowladda nasiib haaftaan ee loogu daray maandeedkeeda oo ahaa in laysku raacay tii hore ka qabatay taas aawgeed xukuumadda ay sii shaqayso one of the reasons hadda prime ministerka hadda reserveerka dowladda hore ka ahaa u noqday waxay ahayd compromise gaari continuation su u jiro dan tii hore dhulk hore inay dowladdan hogaan noqdaan markii sheekada la sheegayay laba waxay ag fadhiya yaqaana waxay ku leeyihin heshiiska la soo gaaro dastuurka ka sareeya dastuurka mooshin waa ogalaya marka walba dastuurka ka sareeya kugalgaadka laakiin caqligu ma ahayn inaan marna mooshin la keeni karin caqligu ma aha mooshin macanadan in la keeno mooshinka markii la keenayo hadda maanta dhawey unfortunately ama hadda aan saa qaata ma rabo oo shaqo kuma arrimo u taala madaxweynaha inuu ka jawaabo ama diido laakiin waxaa la isku haysta waxaa weeye labadii guddoomiye ku-xigeen oo aan shirki fulin isagoo guddoomiyihii maqan yahay waxay ku andacoonayaan qolyahaas raacsan guddoomiyaha baarlamaanku meeshii waa la jabsaday lalama soo ogeysin niman baa galay dadka arloobay marka saca iyo saab waxay tahayba taasa dhibaata dhibaata abuureysa marka runtii baarlamaankaani baarlamaan soomaaliyeed weye laakiin at the same time waxaan qabaa baarlamaan intuu waxtara iyo intuu dhibaato keeno intuu waxtar badan yahay runta magaalada marka ma raba inaan kushay kusheeda hadafaaleya dhinaca lacagta lacagni aad soo sameynaysa runtii waxa news nagu ay noqotay markaan laabatay waxaa laga soo qoray in wasiirka maaliyadda uu yidhi lacag baanu samaynaynaa waa jirta caqli ah lacag hala sameeyo see loo sameeya laakiin waxa lagu dhaqaaqay waxaa laga baaraan degada loo weli soomaalida macnaha shirka ku kashin hadda waa waxay tahay male haddii aad haddii aad laabtabkaa gelisid waa jawaanu qaataa oo shin soomaaliya qaata wax qaadi karna male macquul ma aha baawurna haddaad aragtid intaan cabitaan ma goonayo ma goonaysa soomaaliya marka la yidhi saa lacag lagu sameeya marka waxaa lasoo warka lasoo xigtay ee lagu soo qoray taniyada waxba kama jiraan waxa wasiirku yidhi oo ka hadlay habayna kama jirta maalinta weyn taan ma maqlay qolaa lacag ma samaynaysa wisaara uu maqlay telefono qabsaday waa lala hadlay guddoomiyaha bangiga aada meeshii wax dhuumaanay sameynaya wax nidaamsano hadda lacag oo hadda diyaar oo lasoo lacagta xataa in lasoo sameeyo in golaha wasiirada ansixiya waa jirtaa lacag hore oo dawladda hore ansixisay oo socotay oo harajkeeda laga yaalo in la furo cusub ay leedahay taas lacag cusub maaha waxaa waaye shilkaas suuqa lagu saaro shil cusub lahaanshii waa dhammaanaya taas laftigeedu waxay u baahan tahay la laabto saysan meel kale lagu maro